Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku qabatay ololaha wacyigelinta wajiga labaad ee toddobaadka ka hortagga adeegsiga bacaha iyo ilaalinta badqabka deegaanka. Munaasabadda ayaa waxaa ku sugnaa Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, aqoon-yahano iyo madax ka socotay shirkadaha. Qaar ka mid ah dhalinyarada hal-abuurka leh ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay si joogto ah u sameeyaan wacyigelin ku aaddan saameynta bacaha.
Horta waa run, markii hore dadku may fahamsanayn oo waxaa saameyn xoog leh lagu yeeshay bacaha balaastigga ah, taasoo haddii adeeg la qaadanayo, haddii wax la soo qaban, wax walba dadku ay isticmaali jireen.
inaan bulshada qaybta aan ugu aadannahay wacyigelinta dhanka dhibaatooyinka bacaha ee leeyihiin iyo qashinka uu leeyahay marka inaan ka wacyigelino wacyigelintaas waxaa ka mid ahayd sida ee, dhibaatooyinka bacaha sababtoo ah qashinka wuxuu ka imaadaa xanjeeroo meel aa ku tuurtay ama ashyaa oo caag yaroo biyo aa ku cabtay iyo bac yaroo suuqa aa ka soo gadatay waxba aadan ka dhiganayn Dhanka kale, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xuseen Cali Xaaji, ayaa bulshada ugu baaqay inay iska ilaaliyaan isticmaalka bacaha.
ayaa dhibaatada ay leeyihiin cid walba waa waa waa og tahay waxay dhibaato u leedahay deegaanka xoolaha geedaha waxay leedahay caafimaad daro eh, dhibaato badanay leedahay wasaaradda waqti badanay ka shaqaynaysay in oo la joojiyo bacyaha soomaali eh, mark- markeedii hore bac ma isticmaali jirin waxay isticmaali jirtay eh, qalabkaas maanta meeshaan noo yaalay isticmaali jirtay sababtoo ah wasaq ma laha dadka markii ay ku soo adeegtaanne guryaha la keenaayo waa la dhaqaayay meelaa la dhigaayay baca waxaa waaye hadda waa qofka wax buu ku soo gadanaa kadibna waa tuuraa marka arrintaas iyade eh, dowladda wa- waxay ka fikiraysaa bulshada caafimaadkeeda iyo deegaanka eh, deegaanka inuu nadiif ahaado